deeqdan oo isugu jirtay buugaag iyo qalimaan ayaa la gaarsiiyey ardayda wax ku barata iskuulada deegaanka dabare dhagaxyaale iyo afcalaad ee degmada gurceel koonfur kaga beegan kuwaas oo ay wax ku bartaan boqolaal arday oo reer guuraha si loogu dhiirigeliyo inay sii wataan waxbarashada maadaama ay qoysaskooda yihiin kuwa danyara iskuullada buugaagtan la gaarsiiyey ayaa waxaa horey u hirgeliyey dalada horumarinta bulshada ee talasamo ayaa haddana gaarsiiyey buugaagtan iyo qalimaantan iyagoona ugu talagalay in ardayda ku garab istaagaan waxbarashadooda waxaana ka mid ah madaxda dalada ee talasom iyagoona faahfaahin ka bixiya adeegyada ay gaarsiiyeen bar kale ayaan mahad celinaynaa talasamo keliya waxaa waaye waa dad ka soo jeeda deegaanadan oo meel walba jooga oo adinka oo kale ah ujeedka loo sameeyana ay tahay in maaragtay laga jawaabo waxyaabaha sidaan oo kale ah in horumarka deegaanka ay ka shaqeeyaan hadday ahaa lahayd waxbarashada hadday ahaa lahayd caafimaadka hadday ahaa lahayd wacyigelinta waxaas inay ka shaqeeyaan waa dad ayaku isxiqaamay cid ku qasabtay ama maaragtay ku buushgaraysay ama lacag ku siisana aysan jirinin meel walba ay tegayaan iyo wax walba ay qabanayaan ah waxa laga samaynahu waa dakhli ama lacag ka soo xarootay dad adinka oo kale ah reer afcagaag waxay ka mid yihiin talasamo talasamada lagu sheega waa intanadan oo soo imaatay oo magacaas ku heshiinay oo ku heshiinay inaan horumarkeenna ka wada shaqayno oo ku heshiinay inaan garabka isqabsanno oo ku heshiinay inaan maaragtay jiilka naga soo koraya mustaqbalkooda aan maaragtay ilaalino oon hormarino waxaan rabaa mar kale inaan inkula dardaarmo oon inkala hadlo cilmiga aada barateen waxaa la rabaa cilmiga aada barateen ardoy inuu wax badan inka bedelaa la rabaa sida aad u qurxoon tihiin oo dharkiinna uu cadcad yahay oo wejiyadiinna u ifaayaan waxaa la rabaa qalbiyadiinna inuu u ifaan waxaa la rabaa inaad bulshada inteeda kale sida hadda aad u muuqatiin ee caddaankaa ee quruxda badan inaad uga dhex muuqatiin bulshada inteeda kale marka aad ku laabatiin dadka deegaanka ee waxbarashada aan haysan marka aad ku laabatiin guryihiinna marka aad ku laabatiin dhallinyarada kale ee waxbarashadan ka faa'iidaysan waxaa la rabaa inaad noqotiin shumac ka dhex muuqda oo ifaya waxaa la rabaa in la yidhaahdo qofkan muxuu sababta uga bedelayana dadkan kale maxay tahay su-aashaas in laisweydiiyo adiga in lagu weydiiyo kabacdina la ogaado inaad waxbaratay meeshaas lagu ogaado